إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta soomaalida ay ku leeyihiin degmada buulaburte ee gobolka hiiraan askar ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaan lagu magacaabo xoosh kaas oo hoostaga bacaad weyn halkaas oo ay isaga carareen ciidamadii ku sugnaa guddiga gaadiidleyda ka shaqaysa inta u dhaxaysa muqdisho iyo baydhabo ayaa cabasho xooggan ka muujiyey handadaad iyo dhibaatooyin joogto ah oo ay ku hayaan ciidamo ku hoos jira harka askarta maraykanka ee jooga balidoogle munaasabad sagootin u ahayd ardaydii dhammaysatay dufcadii labaad maxadu shareec ah ayaa lagu qabtay wilaayada baay iyo bakool iyadoo hadalle ay ka jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan shabaabulmujaahidiin iyo qaar ka mid a culimmada diinta islaamka qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa soo dhoweeyey islaynta xabashida etoobiya iyadoo dowladda etoobiya ay sheegtay inay dishay mas-uuliyiin horey xilal kaga soo qabtay dowladda etoobiya kuwaas oo caan ku ahaa dhibaatada ummadda soomaaliyeed f b i-da maraykanka ayaa xirtay in ka badan boqol ruux kuwaas oo lala xiriiriyey duulaankii lagu qaaday dhismaha kongareska ee dalka maraykanka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa labada bisha jamaaduthani sannadda kun afar boqollabayoafartanka hijiriga warkii oo dhammaystiran dagaal ayaa lagu qaaday fariisin askarta dowladda ay ku leeyihiin magaalada buulaburta ee gobolka hiiraan xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar culus ku qaaday xero maleeshiyaadka ay ku leeyihiin bariga magaalada buulaburta ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa ahaa mid aad u xoogan lamana hayo faahfaahin ku aadan khasaaraha gaaray askarta marar badan buulaburta mujaahidiinta waxay ku weerareen askarta jabuuti iyo caratuurkooda muqdisho duleedkeeda xalay waxaa ka dhacay dil loo geystay askari ka tirsan dowladda federaalka cabduqaadir oo ahaa sarkaal ka tirsanaa booliska ayay mujaahidiintu ku toogteen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho askar kale oo dowladda ka tirsan ayaa halkaa ka qaaday meydka ceelasha biyaha in muqdishona waxaa si joogto ah maalmihii lasoo dhaafay kaga dhacayay weerar ka dhan ah ciidamada soomaalida ah iyo kuwa shisheeye dhinaca kale shabaabulmujaahidiin waxa ay dagaal kula wareegeen deegaan u dhow bacaad weyn oo ka tirsan gobolka mudug wararka inaga soo gaaraya gobolkaasi ayaa sheegaya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin in shalay gelinkii dambe weerar culus ay ku qaadeen deegaan lagu magacaabo xoosh oo qiyaastii toddoba kilomitir u jira bacaad weyn wararka idaacadda kusoo dhacay waxa ay sheegayaan in ciidankii halkaa ku sugnaa oo ka tirsanaa qaybta koob iyo labaatanaad ee dowladda federaalka ay cagta fureen markii dagaalka uu ku xoogaystay saldhigga ayaa waxaa la wareegay askarta shabaabulmujaahidiin howlgalkan shabaabulmujaahidiin ay ku gaareen deegaankaasi waxa uu cabsi ku abuuray madaxda iyo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka mudug waaliga wilaayada islaamiga ah bay iyo bakool iyo mas-uuliyiin kale culamaa uddiin ayaa ka qayb galay qaybta labaad munaasabada lagu soo gotinayay ardaydii dhammaysatay waxbarashada macadu shareeca oo lagu qabtay wilaayadaasi warbixin warkaa ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin iyo culamaa udiin ayaa aada ula dardaarmay arday dhowaanay usoo idlaatay waxbarasho muddo shan sano ah oo u socotay sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu ardayda uga digay in ay qaadaan dariiqa culimmada shisheeyaha la shaqaysa islamarkaasina diinta islaamka tashuwishka gelinaya shalay waxaa dhici jirtay cilmigu inuu noqdo wax lagu risaaqad raadsado maantana wuxuu noqday culimmadii ka dhigeen jaakad shaar qurux badan oo lagu xaragoodo oo maalinna baariis laga dego la yidhahda nad waan ka soo qabanayaa maalinna copenhagen iyo dalalka gaalada oo maanta shiikha ummaddaan ahay la yidhaahdo ummaddana diintii laga hor istaago iyo dariiqa xaqa ah caqabo lagu noqdo halaagga iyo dhibka dhacaya oo dhan maantay la odhan kara iyagaa dadkaas baa u sababa culummada odhanaysa waxaan xaqii ma aha annagaa idin og gaalada ha la raaco ha loo sacbiyo gaalada marka cilmigiinu inuu noqdo mid maaragtay ummadda godka ka soo saara dadkii goobta ka hadlay sidoo kale waxaa ka mid ahaa sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin diinta asalkeeda waxay haysataa dad culimo ah oo rabbaaniyiin ah oo diinta sida ay ahayd u sheegaya marka waxaa la samaynaya kuwa aan rabbaaniyiin ahayn oo kuwa hadda jira oo kaleeto culamaa usuul la yidhaahdo oo magacyo tiro badan leh sidii walaalkeenni yaraaba halka markuu asmaa wa sifaad ka hadlaayey uu inoo tilmaamayay ahlu sunno magiciisii oo ay qabuuriyiintii qaateen mushrikiinta aha ay qaateen nimankii ahlu sunno ahaana waxaa la yidhi waa khawaarij mid kula mid oo cimaamaddaadi sito oo casharka kula soo qaybay oo meel kula joogi jiray baa halka taagan halka taagan oo wuxuu leeyahy war waa khawaarij marka caamada maxaa la sameeya waa loogu celinaya khawaarij khawaarij khawaarij khawaarij kadib wax kale ma qabsanayaan waxay qabsanayaan khawaarij qoladan suufiyada marka la arkana maxaa loo odhanaya ahlu sunna ahlu sunna ahlu sunna waa qabsanayaan caamadu intaasaa lagu suuxinaya gebagabadii sheekh cabdulaahi macalin geedu oo ah weliga baaye bakool ayaa ardayda ugu duceeyey in ay noqdaan kuwa ka mira dhaliya cilmiga ay barteen ee dadkii marka nasiib u yeeshay ee meesha wax ku bartayna aan leenahay idinkuna de insha allahu tacaalaa waxna waa la idin soo baray ee aqoon baad leedihiin maanta badaayi fiican eh ee dhinaca kalena korintiinana islaamka wax badan buu ku leeyahay intaad wax baranayseen dhiiga idinku baxay ee dhaqaala idinku baxay maskaxa idinku baxaysa oo jawaanib kala duwan ah macallimiin baa waqtigooda idin geliyey marka ilaahay subxana wa tacaala ha idinka siiyo oo kuwa islaamka wax u tara ilaahay subxana wa taala ha idinka dhigo munaasabada ka kala dhacay wilaayada baaya bakool iyo midda galgaduuda ayaa waxaa lagu soo bandhigay arday fara badan kuwaas oo waxbarasho muddo shan sana u socotay usoo idlaatay waxaa xusid mudan inay jiraan arday kale oo macaahid fara badan oo kala duwan dhiganaysa kuwaas oo u socoto waxbarasho diini ah waxaana macaahidaasi ku yaalaan walaayaadka islaamiga ah qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa ka hadlay islaynta u dhexaysa xabashida dhexdooda iyadoo dowladda etoobiya ay sheegtay inay dishay mas-uuliyiin horey xilal kaga soo qabtay dowladda etoobiya kuwaas oo ka tirsanaa t b l f faahfaahin warka ku saabsanna waxaa la diyaar ah wariyaheena maxamed cali aadan dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegatay inay dishay saraakiil ka tirsan xisbiga tigreega waxaana ka mid ahaa siyuun musfin oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka etoobiya intii u dhexaysay kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ilaa laba kun iyo tobankii wasiirkan hore ee la dilay ayaa waxa uu ka mid ahaa dadka ugu caansan ee etoobiya u qaabilsanaa faragelinta soomaaliya dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay saraakiisha ay laysay dowladda etoobiya marka waxaan leenahay sium musfin duulaankii kusoo duulay soomaaliya wuu ku jabay isaguna isaga oo dab ku taagan iyo maxaan sheegaa dhimbiilo kulul oo cagadhabanaya waa kii ka cararay ma garanaysaa markay muslimiintu ay la dagaalameen maxaan sheegaa ay meel walba ka saareen waa kii geyga soomaaliya ka baxay intii ay hore gumaysan jireen mooyaane inta kale waa kuwii ka baxay magarasa iyagoo cagadhabada ka baxay dilka ama dhimashada runtii ee gaalka la dhaho sinuun musfin keliya waxaan oran karaa allahuma ahliki daalimiina bidaalimiin ilaahay haisku dilleeyo ha iskuna dumiyo hana isku baabi'iyo gacmahoogana runtii mataqaana kuwo isku baaba'shay allah kaga dhigay intaynan mu'miniinta iyo muslimiinta gacmahooga intayna soo gaadhay runtii sidoo kale qaar ka mida dhagaystayaasha ayaa waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin colaadda ka dhex taagan xabashida in alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay baa dhahaya ciribta dambe waxaa iskale muttaqiinta ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala markaan fikradeyda ka dhiibto jabkaas sayuu iyo qoladiisa ku dhacay waan ku faraxsanahay etoobiya dagaalkeeda waxaan leeyahay etoobiya ilaahay si faahnow kala jejebiyo sidii hadda yihiin si kadana allah ka dhigo gaaladaas ku jabtay ilaahay isku sijabiyaan leenaha isku baabiiyo aad baan ugu faraxsanahay in gaaladii madaxweynetii islaamka dhibay muslimiinta geeska afrika dhibay soomaalidii khaasatan ninkaa magaca laysumsfidiy wixii lamid iyo nimanka tigreega yuhuudda ah ilaahay ha halaagay kuwa kalena alla halaago ha laysku jabiyo ilaahay dhexdooda dhexda dhigo innagana nabadgelya naga dhex saaraan leenahay waa soo dhaweynaya ku faraxsanahay wahabaarana ilaahay usii siyaadiyo kuwa kaloonu hayaan ku baabi'iyo kuwa ishayana alle dhexdooda dhibaato dhigo si kastaba ha ahaatee waddanka etoobiya waxaa ka socda dagaalo iska soo horjeeda kuwaasoo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen guddiga gaadiidleyda ee ka shaqeeya inta udhexaysa muqdisho iyo gobolada baa iyo bakool ayaa walaac ka muujiyey handadaad joogto ah iyo dhibaatooyin ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim geedi mar kale guddiga gaadiidleyda ka shaqeeya wadada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo gobolada baay iyo bakool ayaa cabasho ka muujiyay handadaad joogto ah iyo dhibaatooyin ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan garoonka balidoogle ee gobolka shabeellaha hoose waxay sheegayaan inay la kulmeen dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo handadaad joogto ah iyagoona tilmaamay in laga gubay sagaal gaari oo xamuul ah iyo dhammaan hantidii saarnaa gaadiidkaasi mid ka mida guddiga ganacsatada ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ay kala kulmeen isbaarooyinka ay ku sugan yihiin askarta dowladda federaalka waxaan mar labaad idaacadaha aan uga hadlayaa xabashadii horay aan uga hadlay oo sagaal baabuur maraya laakiin boogta hadda taagani ay saddex baabuuroo macal hantideedii ah horena aan u sheegay hantidaasoo taqriiban gaarhaysay saddex boqoloo kunoo dollar in cid wax ka qabatay aysan jirin oo aan dhaqaaqila nahay oo tuugadii ballidoogle joogto ay welijidka noogu jirto oo ay weliba hanjabaado iyo waxaana hadda ummadda loo sheegi karin ay sheegayaan bangaraaf hoosta uga jira cid noo dhaqaaqda aysan jirin sidoo kale qaar ka mida ganacsatada ayaa sheegay inay soo wajahday qalqal hor leh waxayna soo bandhigeen macluumaad ku aadan goobaha ay ku sugan yihiin askarta farmaajo annagoo ah gaadiidka guddiga gaadiidka soomaaliyeed cabashadaas oo ah dhexdeeda wixii lagu gaaray waana laku dhacay waana laku dilay dhibaato badan baa nagu soo gaartay awal afduub iyo isbaaray ku sineed hadda waxay noqotay in hantidii la gubo iyo gaadiidkoo isi saaran waad garan kartaan gaarigu toddobaatan kun buu joogaa nimanka dhibkaa geystay aan dul istaagayaa taliskoodu wuxuu degan yahay kobahirig kobahirig wuxuu ku yaallaa xerashiino iyo baraweyn intuu dhexayda waa ciidan saddex boqol laba boqol dhan waxaa la yidhi waa qabiil waxaa la yidhi waa hiblaayo see u qabiil u yahay koonfur galbeed iyo fadlan dhexdiisii ciidan qabiilo intaasa oo dhex deganaa ayaa loo sheegayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada u sii kordhay isbaarooyinka iyo boobka lagu hayo gaadiidka ka shaqeeya wadada u dhexaysa magaalada muqdisho iyo baydhabo halkaasoo qaybo ka mid ay isbaarooyin dhigteen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamada farmaajo ayaa sii kordhiyey cadaadiska ay ku hayaan shacabka ku nool duleedka muqdisho iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan caasimadda iyagoona ka qaada canshuuro xaddhaaf ah sida ay caddaynayaan darawallada gaadiidka iyo sidoo kale ganacsatada waad mahadsantaha abubakar barnaamijka diradda jimcaha ayaa maanta looga hadli doonaa waxa ay tahay dowladda maraykanka iyo siyaasaddeeda ay kula dhaqanto dunida diradda jimcaha oo maanta uu marti ku yahay aqoon-yahan soomaaliyeed oo lagu magacaabo suldaan garyare ayaa aada loogu lafaguri doonaa hab dhaqanka dowladda maraykanka xoogaa ciidamadii soomaaliya badiyey isagoona sameeyey baan filayaa maxaliga african com uu ka sameeyey jabuuti oo dadka diyaaradaha ku duqeeya oo markii dambena qeyba soomaaliyan la geeyey belidoogla meelo kamid ah halano iyo marka afartii sano uu jooga iyay laakiin saameyn weyn africa kuma yeelan waxaad maraysa africa inuu kaga guuleystay shiinaha ama garabka midig bidixda caalamka amase waxa layihahdo give and take ii dhiib aan kuu dhiibe oo ah aan siyaasad iyo waxa layihahdo waxaan caalamka hadda reer galbeedku ay ku haystaan oo wall bankiga iyo lagu talagalay in lagu nuugo dhaqaalaha ama dhiigga dadka muslimiinta ama caalamka guud ahaan dowlad saddexaad waxay ku yeeraan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waddanka uganda waxaa ka socota tirinta codadka doorashooyinka ee waddankaasi tirinta codadka ayaa bilaabatay markii shalay gelinkii dambe albaabada la isugu dhuftay goobaha codbixinta afartan iyo sideed saac gudahooda ayaa lagu wadaa in lasoo saaro natiijada doorashada oo ay ku tartamayaan yuweri museveni iyo bobi wine oo ah fanaan isku bedelay siyaasi kaas oo loolan adag kula jira yuweri museveni qalalaas ka dhashay doorashadan ayaa waxaa horey ugu dhintay in ka badan konton ruux markii ciidamada booliska ee rasaas ooda kaga qaadeen taageerayaasha bobi wine qaladkii internetka ayaa weli jaran gudaha dalka uganda faahfaahin ku aadan doorashadana way adagtaa in la helo museveni ayaa markii lixaad doonaya inuu ku guulaysto xilka madaxtinimada dalkaasi uganda xili ay naceen dadkiisa waa toddobaatan iyo lix sana jir aanan doonaynin inuu ka tago xilka madaxtinimada kaas oo talada wadanka la wareegay kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii bobi wine oo soddon iyo siddeed sano jir ah ayaa waayahan dambe sii xoogaysanaysa taageeradiisa yugandha markii uu muujiyey in uu doonayo dadka yugandha inuu ku hogaamiyo siyaasad ka duwan tii lagu soo dhaqayay soddon iyo shanta sano siddeed iyo toban milyan oo ruux ayaa isdiiwaan gelisa oo ka qayb gashay doorashadan wixii warar dheeraad ahna wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah ugu dambayntiina f b i-da maraykanka ayaa xirtay in ka badan boqol qof oo lala xiriiriyey weerarkii lagu qaaday kongareska maraykanka af ayaan u hadlay f b i-da waxa uu sharaxaad ka bixiyey in howlgalla ay sameeyeen ay ku xirxireen dad aad u badan kuwaas oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi in ka badan shan iyo toban kun oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu daadiyey magaalada washington xilli ay soo dhowaatay caleemasaarka baidan waxaana laga baaqdin qabaa in taageerayaasha donald trump ay dhigaan dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhana caleemasaarkaasi waxaa lagu wadaa in lasii kordhiyo ciidamadan oo la gaarsiiyo ilaa iyo labaatan kun si loo ilaaliyo xafladda caleemasaarka iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladda saraakiil howlgab ah oo ka tirsanaa militariga maraykanka oo aad u taageersan donald trump ayaa la leeyahay waa ay ku lug lahaan karaan rabshadaha la abaabulay ee taageerayaasha donald trump ay doonayaan inay ka dhigaan kontonka gobol ee maraykanka sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca ayaana dhankiisa sheegay inaysan u dulqaadan doonin wax dhibaato ah oo la kiciyo inta lagu guda jiro caleemasaarka biden warbaahinta maraykanka ayaa sheegaysa in ay socdaan abaabullo ku aadan banaanbaxyo hubaysan oo ka dhaca magaalada washington kuwaas oo lagu soo beegayo caleemasaarka madaxweynaha la doortay biden waxaan doonaynaa inaan ka hortagno dadka doonaya inay dib u soo celiyaan wax la mid ah rabshadihii dhacay isbuucii lasoo dhaafay ee lagu qaaday kongareska ayuu yidhi sarkaal u hadlay bentagoonka maraykanka donald trump ayaa weli ku adkaysanaya inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee maraykanka doorashadii dhacdayna looga shubtay waxa uu sheegay inuusan ka qaybgeli doonin caleemasaarka baidan warkii oo dhegeystayaal idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna xilligan waa naga inta